waa hagaag haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaynala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa duqeymaha diyaaradaha maraykanku ay ka geystaan soomaaliya gaar ahaana kuwa ay la beegsadaan kooxaha al-shabaab iyo weliba daacish dhowaanahan ayaa hay-adaha u dooda xuquuqda baniaadamka waxay soo saareen warbixinno ay kaga hadlayaan dad rayida oo duqeymahaasi ay khasaare kasoo gaartay kuwaasoo qaarna ku dhaawacmay qaar kalena naftooda ku waayey halka kuwo kalena ay xoolahooda waxyeella kasoo gaartay duqeymahaasi ayaa waxay soomaaliya hadda ka socdaan in ka badan toban sano waxaa lagu bartilmaameedsaday madax badan oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo weliba kuwa daacish iyadoo awooddii ururka al-shabaabna ay sheegaan dadka ka faallooda arrimaha amniga in duqeymahaasi ay ugu yaraan xadideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobollada dalka iskaga kala gooshi jireen haddaba ma la joogaa wakhtigii duqeymahaasi dib loo eegi lahaa maxaase loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada al-shabaab iyo kuwa daacish ee weli ka sii jira soomaaliya waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka arrintaanu kaga hadlayno waxaana barnaamijka ka qayb galaya xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga kornel shariif romow oo ka mida saraakiishii hore ee sirdoonka soomaaliya iyo axmed xasan xiirey oo ka mid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu kasoo gaartay duqeymaha maraykanka isagoo dhowaan walaalkiis ku waayay mid ka mida duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geysteen soomaaliya waa idin salaamay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa inaan siiyo xuseen macalin saameyn intee leeg ayay awooddii al-shabaab ay ku yeelatay duqeymaha maraykanka uu ka fuliyey meelo kala duwan oo soomaaliya ah waa mahadsan tahay falastiin saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo weli wixii waa socdaan oo intay ilaa hadda ay hawsha socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan al-shabaab oo ay ka wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yaro hakadgeliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii freega ahayd oo u gooshi jireen iyaga oo technica wata ayay hadda culays badan ka saartay inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa ina la dhihi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cornel shariif row waxa weeya muddadii hadda maratay maraykanka ay weyn duqeymada drownska ay ku duqeynayaan maratay meelaha oo lagu sugo al-shabaab inay maratay ay joogaan runtii waxa waaye waa dhibaatada wax khaldan waxa weeye in maratay maraykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaato ah macnaha wixii uu garaacayo wuxuu leeyahay maratay annaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maratay oo oo dadka annaga maratay bal tilmaameedka noo ahaa marka waxay leeyihiin maratay ayaga qaaligii ah ayagaa maratay mudaaci ah ayagaa maratay dacwada qaada laakiin saameyn ma yeesheen saameyn ma ku yeesheen awoodda al-shabaab
saameyn dee waxa wax hadda oo maratay annaga baadihay joogaan baadiha la garaacaya runtii hadda shacabka xuseen suu sheegaya waa laga yaaba iyo meelihii maratay free oo ordi jireen in maratay ay joojiyaan laga yaabaa ayagoo cabsi qaba maratay in baabuurtooda waxa maratay ay soconayaan mase meelaha ay ku shiraan inuu doqeey ay ka baqayaan waa laga yaabaa laakiin dal ma xoreynayso ma diyaarad maratay dal ma xoreynayso oo maratay meel oo al-shabaab ay degan yihiin maratay in inay maratay ay duqeeyaan maratay meesha ay banaayen shabaab ma ma dhacayso xiire ayaan siinayaa hay xiire bismillahi raxmaan raxiim wasalaama qiyad kale ka qaadanayso waxaa aada uga fikrad uga fikrad duwanahay uga fikrad dhawahay corneelka duqeymahan maraykanka ay ku baacsanayaan markii laga soo tago saameynta al-shabaab gudaheeda ku yeelanayso waxaa kasii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raydka ah dhowr duqeymood oo dhacday waxaa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abdiyaa waxba kalabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii al-shabaab ay isk iskaga kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida aqyaarka ay sheegeen inay saameyn ku yeelato laakiin sidaasoo ay tahaana weli al-shabaab awoodoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii iyo ay magaalooyinka waa ka waaweyn ka sameynayeen weli waa jirtaa waa mahadsantahay n waxaan siinayaa n xuseen macalin n xuseen duqeymaha al-shabaab n loo maraykanku ay u geystaan marka la fiiriyo n inkastoo aanan aada loo dareemi karin sidaa sheegtay laakiin qiyaas haddii lagu sameeyo madaxdii ugu sarreysay al-shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa intaba duqeymaa lagu dilay waxaa ka mid ahaa duqeyntii lagu dilay aadan xaashi ceyro waxaa ka mid ahaa axmed godona duqeyntii lagu dilay iyo saraakiil kale oo kala duduwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lana ku lahaa al-shabaabka dhexdooda haddii madaxdaas maanta ay joogaan intee la ekaan lahayd awoodda al-shabaab waa su-aal fiican falastiin labaan u kala qaadayaa su-aashaada duqeynta wixii ka horreeyey madaxweyne donald trump inta uusan imaanin iyo donald trump markii uu yimid laba nooc ayay kala yihiin duqeymuhu duqeymihii ka horreeyey oo xilligii sideedii sano oo obama oo ugu badnayd madaxda al-shabaab oo la laayay xilligaas ayaa la laayay inta uu donald trump joogay qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aan anigu xasuusto ma jiro waxayna ahayd waagaasna waxay ahayd beegsi gaar ah oo dadka loo yaqaano high level target ayaa la beegsanayay oo ragga sarsare ah wayna ka saameyn badnayd walwalka madaxda ayay ku badnayd shirarkooda iyo iyaga noloshooda qeybtan dambe oo xilliga uu donald trump yimid oo uu ku wareejiyey duqeynta in ay pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yidhaahdo africom ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidankii caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahankii duurka ka dagaalamayay meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad shibil ah shacab ah in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qeybtan dambe marka laba laba xilli oo kala duwan oo midii anigu waxaan prefer garaynayaa midii hore oo ragga waaweyn oo go-aamada leh la laynayo xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro soomaali ah oo aan yacni sida hadda loo taarget garaynayo aanan mudnayn oo waa kuwii lasoo celin lahaa laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd marka anigu laba xilli ay kala yihiin aan leeyahay waa sax way saamaysay xilligaas hore in ay bedeli waayeen dad badan oo muhiim u ahaa ku adkaatay inay bosishanadoodii bedelaan laakiin hadda cid weyn oo laga dila maba jirtaba waa mahadsan tahay haye waxaan siinayaa cornel shariif waxawa horta sida uu sheegaya ma saaxiibka xuseen waxbaa ka jiro oo qaybtii hore iyo qaybtii dambe marka sideeda waxa waaye haddii maaragtay duqeymo la sameynaayo oo dal adiga aad leedahay oo maaragtay xataa maaragtay cadow dawladda maaragtay hala beegsado waxay ku fiicneed maaragtay in la sameeyo joint command meel maaragtay oo laga xukumo opereeshinadaas laga xukumo oo soomaali iyo saraakiil soomaaliya iyo saraakiil maraykan maaragtay ay wada fadhiistaan oo meeshii la taarget gareeyo intaan taargetka maaragtay aan wixii aan la sameyn naqshada aan la sameyn ay isla sameeyaan kadib wixii natiijo aan hadina ay isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd laakiin hadda maraykan keligiisa loo dhaafay waxa maaragtay xataa la tuuraayo oo qumbuladada la tuuraayo daaradaha laga tuuraayo waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayan lama oga waxaa la sheegay xataa amnesty international waxay sheegtay in dad badan ra-is duqeymaha maraykanka maarata ay ku dhinteen iyo xoolaba marka waxa waaye dalka waxa waaye soomaaliya iskale soomaaliya oo maaragtay iskhilaafsan ra'yi kala duwan waayo kuwana waa dawlad kuwana waa maarata dawlad kasoo horjeeda marka waxaa loo baahnaa dawladda maarata inay u dhaqanto maarata si dawladnimo oo maaragtay oo nidaam qaab dawladeed maaragtay ay howlgelintaas waxaasna ay ka warqabto ayaa loo baahnaa in maaragtay lagu daayo maraykan maraykan wuxuu noo qaba anaga ma ogin waxyaabahaas dhan maaragtay taxadir maaragtay inaan laabta dhulkan anaga iskale wixii lagu tuuraayo inaan maaragtay la socono marka saasaan dhihi lahaa aniga dawladda maaragtay in ay doorkeeda ay qaadato waa mahadsantaha haye dadka rayidka ah ee ku dhinta waxaa ka mid a xiiriyo dooda nagula jira walaalkiisaa ka mid ahaa haye xire
falastiin waa mahadsan tahay meesha adiga itaabanaysa oo xanuujinaysa un baan ka abaaraa duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka ah waxa waaye duqeyntana waxaa iska wada uun dawladda maraykanka marka waxaana la rabay responsibilityga iyo mas-uuliyadda madax banaanida wadanka waxaa mas-uul ka ah dawladda soomaaliya inay liidka qaadato oo oo ayada ay howlahaas liid karayso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda laakiin waxaa muuqata nasiib daro in uusan maraykanka duqeymadiisa uusan u kala sooceynin shacabka iyo dadka rayidka ah iyo dadka targetka u ah weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan oo saaka markay galabta markay qarax sameeyaan daqiiqado kadibba ay soo boosagaranayaan inay saa inay dileen dhowr qof oo al-shabaaba ama saraakiil shabsho- al-shabaaba dadka la laaynayana waa dad shacaba oo abriha waxba aanan galabsanayn waa mahadsantaha waxaan siinayaa xuseen macalin haddii duqeymahan dabcan ma aha duqeymo meesha ka saaraya al-shabaab laakiin waa kuwo awoodooda wiiqi kara si al-shabaab looga adkaado maxaa loo baahan yahay gaar ahaan dowladoo kale maxaa laga rabaa waa mahadsan tahay i think corneilkana waa wuu dul maray waa waxaa loo baahan yahay horta taageerada cirka oo maraykanku soomaalida ugu manaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiim ah oo in la kaashado mudan laakiin dagaalku dhulku ka socdaa in ay marka dawladdu dagaalka iyada sida ay u wado iyo meesha ay ay culays ka dareensan tahay inay iyadu intay marka horeeta soo go-aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maaragtay dib ka imaaneynin kadib si wada jir ah laisu kaashado oo markii ay wax dhacaanna aanan lagu degdegin khasaare iyo iyo yacni wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jira loo wada qiimeeyo kadib markaas yacni lasoo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka marka waxaa moodaa operation hal dhinacla ah oo maraykanka ciidamadooda ay hadda iska daysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan oo aan haddii ay maaragtay dadkii shacabka ahaa yacni ay ku xadgudbaan meel laga hubiyo aysan jirin oo hadda ay hay-ado caalami ah ay noo soo sheegayaan intii ay hay-ado soomaali ah ama dawladdiiba ay arrintaas ayadu isku xilqaami lahayd marka waxaa loo baahan yahay in hawsha ay dawladda soomaaliyeed hogaamiso maraykan iyo amisom iyo cid kastoo ajnabi ahna ay kaalmo noqdaan
haye cornel shariif ha waa saas waayo maaragtay runtii waxa waaye mas-uuliyadda in la qaado waayo dalka iyo dadka maaragtay beriga iyo meel kastaba maaragtay in mas-uuliyadda dawladda ay qaado waayo run waayo maaragtay dagaal waa jiraa kooxada la dagaalamaya way jiraan laakiin haddii oo maaragtay kooxada la dagaalamaysa macnaha ma aha in maaragtay oo dalkii dadka lagu fasaxaayo oo ciidamo ama ajnabi lagu fasaxaayo marka hadda waxaa waaye ciidamo ajnabi badanaa jiro kuwa hadda maraykanka aan sheegayna kuwo kalaa jiro oo maaragtay iyagana lugta amisom la yihahdo oo badan ayagana markada maaragtay cid maaragtay maanta oo obereshinada ay sameynayaan waxay sameynayaan maaragtay controleysa ma laha marka dalkii wuxuu noqday maaragtay dal dadkii shacabka soomaaliya wuxuu noqday shacab maaragtay aan mas dad mas-uul ah oo ka naxaayo oo maaragtay oo maaragtay arrimahooda xataa dagaal haddii lagu jiro waxaa waaye waxbaa la xeeriyaa mogtahay dadnimada iyo soomaalinimada iyo maaragtay iyo dalka iyo waa maaragtay waa waxbaa loo xeeriyaa laakiin inaad iskaga fasaxadid ciidan ajnabi adigana maaragtay oo diyaarada iska raacid oo maaragtay shirarka aad qayb geshid iyo meelahaas iyo maaragtay aada wareegtid waxaa waaye wa- waxay noqonaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka si looga adkaado Waa- al-shabaab maxay maxay dowladdu samayn kartaa dawladda waxa weeye shabaab waxa weeye ideology waaye yacni fikir oo maaragtay oo ayaga ay maaragtay ay abuureen ay maaragtay dagaal maaragtay ay ku geliyeen dadkii fikirkaas oo jihaadiga ayaga maarata nooca ayaga ay ay leeyihiin waaye marka waxaa rabaa fikir kale maaragtay in la abuuro oo maaragtay ka soo horjeedo iyo ciidan maaragtay oo nabad sugid oo dhar cad ah oo maaragtay la yaqaano oo maaragtay meel kasta geli karo oo keeni karo xog keeni karo nin kastoo maaragtay madaxa mase koox kasta meel joogto maaragtay in lasoo ribor gareeyo oo dad maaragtay oo waxaas maaragtay yaqaana baadiyaha lala galo oo meel kasta lala galo magaalooyinka lala galo oo maaragtay markay xogtooda la helan tartiib maaragtay loo khaarijiyo mise maaragtay lasoo qabta saasaa muhiimada ah laakiin dadkii dhan way hubaysan yihiin ciidan meel joogana ma laha amisom way hubaysan tahay maraykan wuu hubaysan yahay sidii ayadoo maaragtay ciidamada la dagaalamaya oo kale maaragtay dagaal loogu jiraa dadkiina ciidan maha waa dad maaragtay oo iska maleeshiyaad ah guurguuraya hadda meel aadaya markay ciidan kusoo socda waa maqlayan meesha waa ka guurayaan hadda beriida oo kale markay kusoo socda waa iskaga baxeen marka magaalo markii la qabteen habeenkiina waa maaragtay waa lasoo duulahaya maarata ciidanka waa lagu soo duulahaya marka waxa waaye intaas ciidan ah waxay la dagaalamayaan maaragtay todoba kun sideed kun maaragtay oo maarata maleeshiyaada ay la dagaalamayaan waxaana wax khaldan waaye maaragtay istaraatiijiyad khaldan waaye marka taas inuu noqdo oo istaraatiijiyadaas maaragtay oo qaab kale oo cusub oo maarata dadkaan loola dagaalamayn maarata la keeno waa mahadsantaha xiray wax yar si dadkana dhegaysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaa sida duqeynta loogu dilay
walaalkay ibrahim waxa uu dhintay sideed tobankii maajo labada kun todobiyo sagaalka galab isniina sagaal saac ilaa toban saac inta udhexaysay asagoo kasoo rawaxay sidii uu deganaay lagu magacaabo buuri ee u jirta number number conton wax yar markuu maraayo tuulo lagu magacaabo cabdildubile oo hoos tagtaa degmada afgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyn ka dhacday meeshaas isaga iyo saddex qof kale oo gaari wada saarnaay walaalka iyo qof kale oo gaarigala saarnaa meeshay ku ruqbaxeen qofkii saddexaad waa dhaawacmay wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan rajab dayb ordogan marka isla markiiba maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiil sarsare oo al-shabaaba anagana anagana waxaan tabnay ibrahim habeenkii un markii macnaha uu xaafadii kasoo dhaxay marka marka waa waxay nolo noqotay arrin shoog ah oo oo silawaa ah riboodyada maraykanka ay soo direen iyo marka walaalkaa ma wuxuu joogay walaalkaa marka ma dad la bartilmaameysanayo o ag jooga mise iyagaaba la bartilmaameydsaday
ayagaa la bartilmaameydsadaba
marka muxuu qaban jiray isaga
ibrahim wuxuu ahaay nin xoogsadaa oo darawala oo muqdisho degan oo toddoba caruura leh aaba toddoba caruura leh oo ahay gaari buu wadi jiray deegaan ahaanna wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho muuri oo number conton u dhow marka sababo amaan iyo colaado meesha ka dhacay buu xamar ugu soo guuray familka dhanaa soo guuray marka meesha beere iyo waxbaa ku lahayn ganacsi baa meesha noogu yaalay marka meesha caadi uu tegi jiray marmar wuu xoolaha ganacsiga meesha ka jiray waxbuu noosoo fiirin jiray marka ibrahim wuxuu ahay qof iska xoog sidaa oo shacba waa mahadsantaha haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaad barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegeynaa duqeymaha maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii al-shabaab iyo daacish waxaa ka qayb galaya xuseen macalin madaxa machadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga iyo korneyl shariif robow oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka soomaaliya iyo axmed xasan xiire oo ka mida dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha maraykanka isagoo dhowaana walaalkiis ku waayay mid ka mid a duqeymahaasi haye xuseen macalin marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto sidee loo wajahaa yay tahay inay wax ka qabtaan sidee maraykanka loola xiriiriyaa yaa qabta in la baaro khasaaraha duqeymada haddii ay rayid ku jireen haddii aanay ku jirin sidee looga war helaa
waxaa muuqata in aysan jirin wax oo s o p ah standard operation procedures oo ay laisla og yahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa qorshayaashaas markii dee ay howlgallo iyo howlahaas la gelayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo khasaarooyinna dhici karaan qaabka loo maaragtay assess garaynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate garaynayo intaba waa wax lasii dejiyo oo laisla sii ogyahay marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda trump iyo ciidankii africom in ay dad daysan ay yihiin oo aan hadda cid nagala xisaabtamaysa aysan jirin dawladdu ilaa hadda waxaasoo dhacdaa dhacdadii iyo riboodyadii amnesty iyo waxaasoo dhan xataa iskuma aysan mashquulin ama iskuma aysan dayin inay wax ka tiraahdo waa meesha yacni dhibka iyo xanuunka badankiisa uu ka jiro oo dawladdii dadka masalaysay in aysan hawsha inaysan waxba kulahayn camal aada moodo laakiin anigu waxaan qabaa iyadaa liidka leh dagaalkana iyadu inay hogaamiso haddii dhibaato dhacdo iyo khasaaro dhacdo ciddii oo dadka shacabka ahaa ay yacni wax ka sugayeen inay la hadlaan ama ay u tacsiyeeyaan ama ay dhibka la qaybsadaanna waa dawladdii marka waxaan isleeyahay doorkii dawladda meesha ka maqan maraykanka eed gaara oo hadda aan anagu hadda siin karno ma jirto maa innaga dawladdeena ayaa naga mas-uula waxaan siinayaa cornel shariif sida uu sheegay waay saaxiibkee waana sheegay aniga waxa weeye in mas-uuliyad la qaado waay oo ciidamadan badan maratay kuwa xirka ah kuwa maratay dhulka ah oo ajaanibta ah kuwa maratay cadow ahaan jiri kuwa na wax noo qabo kuwa taariikhda maratay aan loogyahayn dhex martay wixii dhan waa joogaan dalka marka waxaa way ummadan ilaahay qabtaa wax maratay maanta oo dawladeena oo maratay oo howlahaas ku mashquulinaysa ciidamada ajaanibka ah bal w si sax may u shaqaynahayaan mise si khaldan ay u shaqaynayaan xatadahaya ma laha waxa waye robortooyinka la helaayana waxaa laga helaa maratay hay-adahan maratay oo oo amis international ka mid tahay iyo hay-ada kale usaanka wax yar ka soo baxa oo riboor loo geeyo oo markii qof walaalkii la dilo sida ibrahim haddi loo dilo oo kale la geeyo oo kale caddeyn la siiyo oo kale unbaa warka saas unbaa lagu helaa maaneed dawlad maratay maanta oo maratay arrimahan aada u qalabsan soomaaliya marka maxay samayn lahayd dawladda maxaa laga rabaa inay samayso
dawladda waxaa la rabaa inay samayso horta waxa way ciidamadan badan oo maratay intaas ciidan ah oo maratay xiri dhul ah wax loola dagaalamaya waa un maratay kooxo maleeshiya waay istraatiijiyada in lagu noqdo waay intaan ciidan ma u baahana annaga oo in maratay xirka iyo dhulka laga duqeeyo ma u baahana oo maratay ciidan ajnabi a kuwa nace maratay annaga aan jecelnahay kuwa aan jecleen kulli aa ku jiraan soomaaliya ku jiraan marka waxa waaye maxay sameynaya ciidamada xataa lama marka waxaa waaye dawladda istraatiijiyadeeda inay ku noqoto waayo war waxaan ciidan ajnabi ah maa loo baahan yahay haddii loo baahan yahayna see loo howlgeliyaa howlgelinta maarata in laga warqabo waay soomaaliya saraakiil soomaaliya maarata in meel kasta ay joogaan oo maarata oo joint operation la sameeyo oo yacni wadaag maarata oo operationo la sameynaya in dawladda saraakiisheeda iyo ciidanka ajnabiga adigaa keen laakiin ma la aamini karaa su-aasha waxay tahay ma la aamini karaa ilan ciidamadan waa ciidamo ajnabi ah xagga kan jirana waa soomaali kan inta jirana waa soomaali ma laga yaabaa mararka qaar in ay imaan karto arrin ku saabsan aaminaadoo kale
in la aamino maa sideeda waxaa waaye waxaad aaminaysa malaha meesha waxaa waaye waxaa dal iyo dal iyo maaragtay ha laga hadlaa marka dadka xataa xoolaha iyo maaragtay dadka sivilka iyo waxaa loo maaragtay adiga niyadaad gelaysaa shabaabku bes inaad aragto oo maaragtay la dilay maa dad kalaa ku jira meeshan dhulka waa la degan yahay beeraa lagu yahay hanti badana maaragtay joogta xoolaha iyo geela waxaas dhan inaa ka fikirtaa rabaa rashmaalka dalka waay marka waxa waaye haddii oo maaragtay aan maaragtay mar sideedaba intaan ciidan ma mau baahan tahay in shabaab maaragtay lagula dagaalamo saas su-aasha in laisweydiiyo horta cir iyo dhul iyo saas maxay adi kula tahay adi maxay kula tahay
ani waxay ila tahay maaragtay waxaana lagu noqdo istraatiijiyada cusub dawladda maaragtay ay la timaado saraakiisheeda iyo dadka maaragtay umalaysa idaacada yihiin maaragtay oo experts ah ay kaga hadlaan maaragtay intaan ciidan ah ma loo baahan yahay la yidhaahdo oo ajnabi ah dalka inuu joogo sabab waxaa waye todoba kun toban kun qof oo maaragtay oo maleeshiya ah waa mahadsan tahay xidhi waxaa la qabaa laba nin oo odayaasha oo dooda barnaamij ku jiro dawladda waxaa waxay mas-uul ayadaa mas-uulka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda hadda kiiskan anaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqaa ugu mara dawladda maxaa yeele maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin qof ku keergareynayo ma jiro oo dawladda ka tirsan danta waxay kugu kalifaysaa marka mediaha inaad kala hadashid conseynkaaga aada dhiibatid xal kale qofkii meel kale oo maciin badabale muwaadinkaa dhib kusoo gaartay dawladda marka inay waddan kale oo ajnabiya ee inta dalkii ku fasaxdo ay muwaadiniintii shacabka ahay si xaqdaraa loo laayo haddana kadibna dembi loo sameeyo oo al-shabaab waayo la dhaho waxay macnaha wejigabax ay ceeb ku tahay dawladda soomaaliya marka waxaa aniga ila haboon inay dawladda ay qaadato responsibility-ga ee dadkeeda ilaaliso istraatiijiyada ay ku dagaalgelaysana ay wax ka bedasho
waa mahadsantaha waxaan siinayaa xuseen macalin marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn al-shabaab sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa al-shabaab ma muuqataa waddo looga adkaan karo
waa mahadsantahay waa su-aal aada u muhiima waana meesha dee aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan caawa dhan ka doodeynay lama lagama doodeen anigu waxaan aaminsanahay horta shabaab in laga guuleysan karo cidda ka guuleysan kartana waa ciidan soomaaliyeed ama dawlad soomaaliyeed guushuna guul oo qaab ciidan keliya ma aha waa xamlo oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan oo ah sidee shabaab loo beegsadaa shacabkiina u nabad galaa arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo hawlaha meelaha howlgallada laga qabanayo waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa oo xalka ugu horeyso waxay tahay cid wax og ayaa howl qabata laakiin ogaan la-aan ayaa ii muuqata in howlgallada hadda lagu galayo fudaydna lagu jawaabayo marka in aanan yacni sidaa wax laga bedelo xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya oo lala qeybsado maadaama qofkii wax la yeelaba wuxuu leeyahay dad u danqanaya dadkaas danqanaya hadday dareemi waayaan sida walaalkeen hadda meesha nagula jira in loo dhimrinayo hadduusan dareemin waxaa macquul ah in uu dhanka kaleeto kasoo safto marka wixii la xallin lahaa ayaa waxaa moodaa in dab lagu sii shidaayo ama shidaal lagu sii darayo marka inay arrintaas xoogga la saaro oo laga ilaaliyo dadka yacni hawsha howlgalka la sameynayo inuu howlgal hufan noqdo oo uu macluumaad hogaamiyo oo aysan noqon wiil ajnabi ah inuusan keligiis intuu go-aan gaaro go-aankiina adhowtay asna noo xukmiyo uusan dhihin waa hawshaas isku dhamaatay ciddaasaana dhimatay cidda dhimatay oo dhibaatada gaartay waa in laisla ogaado hadduu yahay qofkii loo dan lahaa wellangood hadduusan ahayn qofkii loo dan lahaa qorshe looga garaabayo oo loo magdhawaayo waa in ay dawladdu la timaado waa mahadsan tahay waxaan siinayaa cornel sharif maxaa is leedahay waa lagu xallin karaa hadda al-shabaabna waa looga adkaan karaa si khasaaraha rayidkan dhinaca kale loo loo adkeeyo sanadaha soo socda goorma isleeda way qaadan kartaa in al-shabaab laga adkaado
bismillah waxa weeye aniga maarata marar aan sheegay adkaashada oo maaragtay laga adkaanayo oo shabaab waxa waaye horta shabaab fikray wataan fikirkaas fikirka kasoo horjeeda maarata in la helo waaye oo xataa fikirkooda nafki naf nafsi nafsadiisa in lala dagaalamayo fikirka ay wataan as in lala dagaalamo fikir maaragtay kaas u dhow mise kaas ama lamid ah in maaragtay la helo waaye fikirkooda xataa in maaragtay loo sharaxo war la yidhaahdo waxaan fikirkan maaragtay waa khaldan yahay ummadda lagu leynayo oo du- dalkii iyo dadkii iyo kulli maaragtay maanta waxa waaye wax jira ma laha qofkii xamar jooga mise maaragtay shabeello hoos taga ah ayaa dareemaya dal maaragtay dalka aada u liitaa yacni bey-adii dhan waa halaysan tahay ummaddii way maaragtay baaba'san tahay marka waa laisla fadhiiso oo maaragtay iyagana kale la hadlo dad loo diro oo maaragtay yani soomaali waa af soomaaliya yaqaanaan ajnabi ha ku jira hadday rabaan laakiin maaragtay in inta badan hogaaminaysa wax soomaali waa marka la wada fadhiisto oo maaragtay fikirka la keeno oo maaragtay hataa hadday rabaan maaragtay xukun ay rabaan maaragtay xukunka laga qaybgeliyo waxyaaba saasa maaragtay in maaragtay la keeno oo istaraatiijiyadiis ah istaraatiijiyad noocaas ah laakiin haddii oo maaragtay la yiraahdo ciidamada ajnabigaan ku daynaynaa nooc kasta ahaadeen dawladaha deriska iyo kuwa deris aan ahayn iyo kuwa ameerika laga keenay kukas dalkii lagu daynaa la yiraahdo waxa waaye maaragtay waa waa maaragtay wax khaldan waaye arrimahaas horta in lagu lagu noqdo waaye ciidamadan ma loo baahan yahay in la yiraahdo wa oo maaragtay ummadda rafaadinayso dalka rafa intaas malaayin lagu qaadanayo oo maaragtay dalkiiba maaragtay ay ka dhigaan meel xarooyin ayaga iska leeyihin oo lagu shaqaysto maaragtay malaayiin doolar lagu aruursa korkeena oo ummadda soomaaliya lagu baabiye marka waxa waaye fikir kale in maaragtay dawladda maaragtay ay la timaado istaraatiijiyada ay la timaado dadkan maaragtay lagula xaajoodo mise maaragtay lagula dagaalamo laba mid loo mid waxa waa lagula xaajoonaa mise maaragtay fikir kale la keena waa lala fadhiisanaa ama waxa waaye in maaragtay ay istaraatiijiyad cusub la keeno ciidamada ajnabiga badi maaragtay meeshan maaragtay ay ka baxaan waayo aada umahadsan tahay waxaan siinayaa xiirey xiirey adiga qoyskaagana si gaarahay u taabatay maxaa is leedahay haddii la qaban lahaa ama la samayn lahaa waa ku hortegi lahayd in dad rayida oo sida walaalkaah oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan
haddii uu jiri lahaay sirdoon ama intelligency fiican oo adsida waxa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn haddii dawladdeena ay dawlad strong ahaa lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka dhibaatadaas ma dhici lahayn waxaa jira siyaabo badan oo looga baaqsan karay ama looga baaqsan karo in shacabka la taargetsado ama shacabka ay kuwaxl kuwaxyeeloobaan duq duqeyntan iska socota waayadii dambe duqeynta waa sii waa sii badanaysay kullama ay duqeynta sii badato dhibaatada shacabkana waa waa waa sii laba jibaarmayso marka aniga waxaan waxaan kusoo koobaa waxaa jirta macnaha intelligencyga week aad aada week u ah iyo xoogo negligency ah inaan la kala sooceynin qofkii
La yacyaraa jira.
iyo shacabkii Mhm.
midda kale iyo informationada qaar oo lagu fududaanayo oo isla markiiba markii arrintii ay dhacdo een, re- een, press release-ka hore laga soo dhigayo in dad shabaab la la- la target dhowr dhacdo oo hadda walaalkii ku dhacday ka horeysana waa jiraan oo markii weerarada ay dhacaan isburinayo oo informationna qa- kala duwan soo baxaye dhamaantantaas aada umahadsan tihiin dhammaantiin waan salaamayaa inta ayaanu kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegeynay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya ah kaasoo ay ku birtilmaameedsadaan ururka al-shabaab iyo daacish saameynta ay yeesheen iyo weliba haddii la joogo wakhtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi waxaa ka qayb galaya barnaamijka xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee ka faalooda arrimaha amniga xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho korneyl shariif robow oo ah sarkaal hore oo nabad sugidda soomaaliya ka tirsanaa iyo axmed xasan xiirey oo isagu mid ka mida duqeymaha diyaaradaha maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo